بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا ودرسه toban iyo toddobaad kitaabka alyaquut nafiis fii madhabi ibni idriis waxaan kasoo baxnay salaadii iyo soomkii waxaan kasoo baxnay salaaddii iyo zakadii waxaan halkan ka gelaynaa soomkii assawmu soomkii haadaa maxaluhu halkaa looga hadlayaa assawmu soomku luqatan min jihati luqo xagga luqada alimsaaku ka joogsasho weeye imsaak waay alimsaak wax allaale wixii imsaak laga sameeyo ayaa la yihaaha laga istaago wa sharcan xagga sharcigana soomku imsaakun kaa joogsasho iyo ka afaysasho weeye can ilmufadiraati kuwa wax afuriya wax kastoo wax afuriya qofku inuu iska ilaasho maalintaas calaa wajhin qaabna looga istaago wejkaasoo maqsuusan la khasisay imsaakun waa in laga afayso can ilmufadiraat calaa wajhin maksuus marka qofka waxaa la yidhi iimaankiisu xooga leeyahay waa qofka awooda inuu naftiisa ka adkaado shahwadiisa jebiyo awaamirta qaato waxa weeye soomka la yimaado marka soomkan fawaa'id badan buu leeyahay waxa weeyaan fawaa'idkaas waxaa ka mid a oo xataa adibadu ay sheegayaan takhaatiirtu fawaa'id xagga xagga caafimaadka la xiriira binu aadamku qofka muslimka ah oo binu aadamkaa koob iyo toban bilood buu wax cunay calooshiisa cunaa ku dhacaysa iyo sharaab iyo waxaas waay marka binu aadamkana weel ou buuxsho kan u shar badan waa caloosha waayadii xadiidka nebigu ahaa calayh isalaatu wasalaam qofka waxaa ku filan ibnu aadamka luqmado calooshiisa ama dhabarkiisa toosiya kolley hadduu wax badan cunaya laakiin saddex meelood meel cunnada ha ugu talagalo saddex meelood meelna sharaabka saddex meelood meelna inay u bannaan tahay oo oksijiinkiisa iyo hawadiisa iyo neefgoosigiisa iyo arrimahaas ay u noqoto dayib bisha ramadaan marka markay timaado koo iyo toban bilood marka qofka calooshiisa wax ku dhacayso calooshi daashay bisha ramadaan waa in cunadii iyo cabitaankii iyo wixii laga ilaaliyo a caafimaad buu markaa helaya marka qofku cunada iska yareeya ama iska ilaasho ama ka soomo dadkii hore wanaagsanaa bisha ramadaan kaliya soonka ah ma soomi jirine maalmaha fadliga badan waa soomi jireen oo cajaa'ibka ah ilaa maalmaha maalan maalinta carafada sagaalka la taagay haddaada xajka joogin baa ka mid a maalinta yoomu cashuura ya muxaram maalinta tobnaad baa ka mid a ilaa adduunkani waa aakhiro beertii aada halkan ka tabcan lahayd aakhiraa la tegeysaa dee soonkii qur-aankii baa lagu sheegay axaadiisda baa lagu sheegay waxaa la faral yeelay sanadkii labaad oo hijirada waagi hore saddex maalmood baa la soomi jiray bisha markii dambe bisha ramadaan baa la faral yeelay iyadaa faralkii ah marka qofka naftiisibuu jebinayaa gaajaduu barayaa oonkuu barayaa markuu gaajoodo oomana wuxuu ogaanayaa isagu bishaan keliya dareemaye inay jiraan dad fuqaraayo masaakiino aan waxba haysano laba iyo tobanka biloodba gaajo iyo oon dareemaya oo aan heli karin wax ku filan inay jiraan buu ogaanayaa markaasu u naxariisanaya ilaa wuxuu leeyahay saasaa maalin kasta dadgaajo u qabaan ama oon iyo haraad u qabaan a leelahay gacan qabo ilaa qofkan hodankaada xoolaa haysta dadka gaajo basay tahay iyo weligiiba inuusan gaajo arag baa laga yaabaa ma fahmi kara marka markuu soomo laakiin fahmaya markuu soomo wuu fahmaya marka soonka caafimaad badan baa ku jira ayib marmar baa qofka soonka laga xarimaya inuu soomo aan loo ogolayn wuxuu ogyahay hadduu soomo xanuun baa ku badanaya ama xanuun kalaa ku dhacaya gaajadaa qabatay darteed ama daawadii iyo da- caafimaadkii u socday baa kadib dhacaya marka waa inaysan soomin dadkaas waxaa ka mid a dadka aan soonka ee cududaarka u haysa oo inay soomaan laga daayay xanuunkan hadda soo baxay oo keliyaha la xiriira dadkan miishiinada iyo keliyaha looga xiriiyo oo keliyihii waxa weye afartii saacba takhtarku leeyahay biyo badan cabba biyo badan cabba dadka noocaas oo kale ah baa ka mid a muxuu sameynaya ha iska afuro maalin kasta koomba raashina ha bixiyo Ee, mar haddaa aan de caafimaad loo rajeynay haddii inta kalidii laga bedelo caafimaad helo caadi noqdo waa iska caadi markaas laakiin takhtar lagu kalsoon yahay mar hadduu u sheego wuu qabsan karaa warkiis ayib soonku marka waa ajar badan yahay abaalmarintiisa ilaahay baa la khaas soonku waa cibaado istustus ma soo dhex galo hadda qofka hadduu tukanayo ama xajinayo ama saka bixinayo istustus inuu halagaa sheegayo halagaa arkayo halagaa maqlo soo dhex gasho baa dhici kadha laakiin soonka waxaa la yihi ma soo gelayso waxaa dhici kadha inuu bijambika saaimun dhinaca inuu kuu hayo qof sooman min kayri an taclama bih aadna ogaan karin qofka hadda xagga iga xiga ma sooman yahay mise ma soomana kan xagga iga xiga ma sooman yahay mise ma soomana ma ogaan karo marka istusus maba see ku ogaan karaaba istusus kama imaanayo marka marka bisha ramadaan waa bishii dadka muslimiintaana ilaahay u gargaaray meelo badan furteen qaswatu beder baa dhacday bederti weyneyd ramadaan bay dhacday magaalada makal mukarama ramadaan baa la furtay ya ninka maxamedulfaatix la yihahdo caanka ah qustundiiniya markuu furtay waa magaalada hadda istanbul la yihahdo ee turkiga ninka caanka ah taariikhdu hadda baal dahabi kaga qoran ciidankiisi wuxuu yidhi saddex beri baa soomaysaa ciidankan isagaa hogaaminaya kama harin beladan godka gelagelaysa ma ahayn fulayada ah ciidankii intuu saddex beri sooma yidhi markay soomeen oo naftoodi saafi noqotay buu wuxuu yidhi haddaan weerarka qaadaynaa anaana hogaaminaya waana furta bes waa hadda meesha waxay ku leeyihin turkigu annagaa naloo soo socdaa meeshii waagi laga qabsaday gaalooyinkai balaayada waxay leeyihin halkaa loo soo socdaa waa qustundiiniya la dhihi jira waagi hore magacaada maandhowta madaxweynaha waa isagoo khudbeynaya waa dhexe intaa markaan ogaanay marka waxaan gudagelaynaa shuruuda wujuubi soomi soomka wujuubkiisa shuruuddiisa shuruuda wujuubi soomi khamsatun waa shan soonkuna mar haddii bishii hore oo shacbaan soddon dhammaatay maalinta ku xigtaa waaba soon haddii bishii mid xaakimah agtiisa kuwo cadaalad ay ru'yatu cadlin ay ka markhaantay kacaan ah iyana waa soom marmar waxaa jidha waxaa arkaysaa madaafiic iyo durbaano iyo waxyaala dadku caado u ahaan jira marka bishu soo gasho lagu garan jiray kaasaa inta minaarada layr gaara laga daarayaa madaafiicii haddaba marka bisha dhalata xabadaa la ridaa waxyaala bes war waxaas waa wax kale ma aha bishii waa dhalatay waay alislaamu islaamnimo kow watakliifu takliif qofku baaliq caaqila yahay labo walidaaqatu awoodid saddex wasixatu caafimaad qofka soomaya oo waajibka uu ku yahay waa qof caafimaad qaba oo soomi kara iyo waliqaamatu nagaansho uusan musaafir ahayn hadduu musaafir yahay hadda waa musaafir waay hadduu isagu xanuunsan yahay damaba soomi karo waka baaliq caaqilan waa inuu yahay xataa waxaa lagu leeyahay caruurta yaryar soomka waa in lagu amro sida salaadoo kale toddoba sano markay jiraan sooma baa la leeyahay toban sano hadday gaaraan oy soomi waayaan waa lagu garaacayaa qofku waxaa rabaa inuu ku layli inuu ku qaato layli isagoo laylyan oo hayin ah qaan gaaro oo salaadii soomkii la qabsaday ilaa hadda rati weyn haddii laiska soo qabto oo ladao in laiska rarto aan weligii la raran oo baaqabka geela ku jiro oo kale ah ma suuroobayso qofkan haddii la dhawaago qaangaara kabacdi soon iyo salaad ha bilaabo maba la qabsan karaba ilaa qof ilaahay hanuunsha maa marka waa intuu yar yahay in lagu soo tarbiyeeyo ayib aabbayaal badan baa marka arrintaas wuxuu yidhi kadib dhacay oo ka dhacsan oo ka gabadfalay oo aan ilmahooda soonka amrin ha lagu baraarugo marka waalidka ama aabbuhu waa inuu ilmihiisa u yahay dayasho wanaagsan caruurtuna hadhow ay ku dayato waalidku hadduu isagu diinta fududayso oo ilmihiisa amri waayo oo diinta uusan u qiiroon intaqalat isifaatu ila libni tilmaamahaasi waxay aadayaan wiilkiisa ilmihiisa isaguna mid diinta dayaco aan ku fiicnayn oo khatara marka allah naga badbaasho shaacir baa yihi idaa kaana rabulbeyti bidafi daariban ninkii guriga lahaaba hadduu durbaan garaacayo caruurta maxaa loola yaabaya hadday jaasaan oo isri maaragtay isqalqallocshaan oo bayd macnaha noocaas ilaa kanaaba durbaan garaacaye kii guriga lahaa marka aabbuhu hadduu isagu diinta ilaaliyo ilmihiina waa ficnaanaya waay marka arrintaasi iyadana halkaasi noo joogtaa oo macnaha waxa weeyaan waa arrin muhiima ayb qofka haddii la yiraahdo taktarku waa inaad biyo cabto kama maarmi karin biyihiisa ha cabo ma soomi kara ilaa cunadii kale ma cuni karaa mise biyaha keliya taktarku u fasaxay afka wax kale ma saari karo qolaa tiri biyaha keliya ha cabo laakiin waxaa loo badan yahay mar hadduu afuro biyaba cabi dee ma soomanee biyo iyo baad wuxuu helaba ha cuno waxaba waxa weeye ma ma soomanee waay arkaanu soomi soomka arkaantiis arkaanu soomi halaaatun weeye waa saddex anniyatu niyo waa in la niyeyso soomka wa tarku lmuftiraati waxyaalaha wax afurinaya oo laga tago waa labo wasaa'imu iyo kii soomanaa saa'imku waaba kii saa'imkaayo soomanaa arkaanta ku jiraa salaada marka la tirinayo arkaanta laguma daro kii tukanayey laakiin soomka iyo beecaa lagu daraa baa'ic waa in la helo qof wax gadanaya soomkana saa'im kii saa'imkaayo soomanaa salaada maskaxda waa ka suuraysan kadhaa qof rukuucayo sujuudaya faatixada akrinaya taxiyaad u fadhiya laakiin soon adoo aan qof suuraysan salaada waa suuraysan kadhaa laakiin soon keliya meel taagan ma suuraysan kadhig maskaxda kama keeni kadhi see u egyahay soon waa see dee waa in qofkii la helo marka saa'imkii baa lagu dara ha saa'imkii baasaa loogu dara shuruudu sixati soomi soonka asixidiisa shuruudeeda qof kastoo uu ka asaxayo wey ama ha ku waajibo ama yuusku waajibi shuruudu sixati soomi arbacatun weeye alislaamu islaamnimo kow walcaqlu caqligana labo wanaqaa-u gabadhu inay ka dahiran tahay min alxaydi iyo wanifaasi labadaa dhig walcilmu qofku waa inuu ku cilmi leeyahay bikownilwaqti waqtiga ahaanshihiisa qaabilan uu yahay mid aqbalaya lisoomi soomka waqtigan inuu soonka aqbalayo qofku waa inuu cilmi u leeyahy berri baad soomaysaa berri soonka ma aqbalaysaa mise ma aqbalayso maalmo aan soonka aqbalin baa jira berri hadday ciid tahay labada ciidood ama ayaamu tashriiq ciidda xajka saddexda maalmood oo ka dambeeya maalmo soon aqbalaya maaha marka hadduu iska soomo maalinaan soon aqbalayn waxba uma jiraan waa inuu qofku cilmi u leeyahay taasaa la doonayaa waay bishii ramadaanka ka horeysay maalintay soddon noqon lahayd buu wuxuu yidhi war anigu caawa soon baa iska nageysanaya berri waagu markuu baryo adduunka laga warhelo hadday ramadaan noqotona waa ii ramadaan saasaa niyeysa haddii kalena haddi wakaa niyadaas ma jiro qof baa jeel ku jira ama meel wuxuu joogaa aan wax taariikh iyo waktiga lala socon waa inuu dadaalo malihiisa wuxuu usoo saardhabuu ku camalfalaya marka maanta waa soon ama beri waa soon baa malihiisa dadaalka usoo saaray ha soomo xabsigiiba hadhow laga soo saara taariikhdii uu dib u raacayaa waagii uu soomay haddii bishii ramadaan ugu aaday hadde waa khayr waa soom bishii ramadaan oo baxday hadduu soomay iyana qalli u noqoto ilaa bishii ka dambeeyey ugu dhacday waxba laguma leh laakiin ramadaan ka hor haddii ay ku dhacdo oo ramadaan dambeeyey dee ma u soomin soomkii ramadaan waa u dambeeya taasna wakaa ilaa dad baa inta godadka hoostood la gasho jeelo la geliyo adduun meeluu maraya iyo taariikh iyo meel wax marayaan ma oga dad baana marka la xidho rama jeelasha ku cibaadayso salaadooda iyo soonkooda iyo qur-aan xafidkooda iyo xataa maxaabiista kaloo jeelka ku jira iyo qur-aanka iyo diinta baraan sunanu soomi soomka sunayaashiis haadaa maxalu sunanu soomi kaiiratun waa mid tiradii ka badatay minhaa waxaa ka mid ah mar haddii wax badan yihiin aadan wada sheegayn waxaa la dhahaa minhaa waxaa ka mid ah taa iyo taa iyo taas a waa la- waa wax badani tacjiilu lfitri afurka oo la dedejiyaa ka mid a waa goormaa afurka dedejinaysaa qoraxda inay dhacday markaa hubsato baa dedejinaysa koow wa taakhiiru suxuuri suxuurta oo la gadaal mariyaa ka mid a suxuurtana goormaa gadaal marin waa inaadan shaki ku dhacayn allala waagi amuu beriyo suxuurtii ku dhaaftay iyo maya waa joogtaa shakigaa waa inaadan gaarin weli waa inaan waagu beryin intaan waagu beryin ka hor waa inaad suxuurato dadka qaar la sheegayo iska suxuuranaya waagiyo beriyey waxba kama jiraan waliftaaru baa ka mid ah afurid cala tamri qofku inuu timir ku afuro haddoo waayana biyo haddoo waayana wax macaan oo kale zabiib malab caano waxaas oo dhan buu isticmaali karaa rudabkaana ugu fiican timirta wa ikaaru qur'aan qur'aani qur'aanka badintiisa ya qur'aanka akhriskiisa in la badiyo ikhaar qiraa'ati lqur'an bay ka dhigantay qur'aanka in aada loo akriyo oo la badiyo baa ka mid a sunayaasha soonka ma maalintaas sooman tahay qur'aan badan akri waaye waxaa fiican weliba inuu qofku dul akriyo isaga lagu dul akriyo waa qaabkaas waa qaab fiican musxafka in laga akriyo baa sii fadli badan ayb wsadaqati fi ramadaan ramadaan dhexdeeda sadaqa la baxsho iyana sunayaashay ka mid tahay bisha ramadaan inta lagu jiro sadaqada waa la badsadaa qofkuna markuu qur-aanka akhrinayo inuu tadaburo oo u fekero ayaa fiican walaa tiri qofka maka jooga zamzamka ha ku afuro zamzam booba haysaaye war maya qof kasta timirta ha ku afuro kitaabka ilaahay marka ninka la dhihi jiray cikramatu min abi jahl oo saxaabada waaweyn ku jira aabihiisna waa abi jahl isaguna waa saxaabada waaweyn markuu kitaabka bilaabayo qur-aanka ah ya wuxuu dhihi jiray haadaa kalaamu rabbi haadaa kalaamu rabbi haadaa kalaamu rabbi allah waa kitaabka ilaah isagoo u jecel yahay oo u qiimeynaya oo maaragtay qirada in la dedejiyo o la boobsiiyo ma fiicna oo qaab maaragtay hadaramaa la yidhaahdaa tururxin iska dedejin ah ayb nabigu bisha ramadaan buu ugu deeqsisanaa calayhi salaatu wasalaam waxaa fiican in wax la siiyo qofka qaraabada iyo qofka deriska iyo qofka cilmiga baranaya kuwaasaa sadaqadoodu sii ajar badanta qofka sadaqa inta bixinaya xadgudbay qof sadaqadii diiday buu la mid yahay maalan qaraabadiisii baa baahan ama deriskiisii baa baahan markaasuu cid kale siinaya kuwaanaana aada ugu baahan ama nafta uga dhacaysa maalinta la sooman yahay waxaa fiican qofku xataa cadarada iyo hurdada badan iyo qubayska badan iyo isbarafuuninta waxaaso dhan inuu iska daayo afurkana waa inuusan cunnada iska badin makruuhaatu soomi soomka waxyaalihiisa la kahday makruuhaatu soomi iyana kahiiratan waa wax tiro badan waxyaalaha karaahiyada minhaa waxaa ka mid a almubaalaqatu in lagu xeel dheeraado fil mawdati luqluqashada iyo walistinshaaqi sandaarsiga luqluqadka iyo sandaarsiga in lagu xeel dheeraado makaraahiyo adoo sooman biyaha sandaarsiga aada sanka ugu riix luqluqashadana qarararac inta iska siisay saas kugu cararaan iyana lama rabo waaya haddii afku ka nijaasaysan yahay qofku dee luqluq waa laga rabaa ha luqluqdo iska dhaqo biyo aadan ku talagelin hadday iska cararaan oo san qofkuna xadgudub samayn waxa weeye soonkiisa kama birin waxaa kaloo karaahiyaa wa dawqu acaami acaamka iyo cunada dhadhaminteeda cunadii afurka iyo wixii baa la samaynaya qofku hadduu dhadhamiyo waa karaahiya soonkiisa wax gaari mayaan ilaa ma liqin ilaa marka waxa carabka saadhi qaraar iyo macaan carabkaa lagu dareemaya kuleyl iyo qabow carabkaa lagu dareemaya marka uu dhadhaminta carabka uu saaray waa laga fiican yahay maaha in leeya waa liqayaa ma liqayo ilmo yar iyo qofkii hadda wax u calalinaya oo dee sooman qof dhib ma leh isagona aan wixii liqaynin walxijaamatu toobinkii baa karaahiya xijaama waay inaa adigu cid toobto iyo in lagu toobo labadaba rab- adoo sooman waa madqu naxwi lcilk xanjada iyo wixii la mida calalinteeda madqi waa calalin madqi waa calalin xanjada waa wax la calaliyo ayaa wixii la mida waxyaala xabagaha qaar la calaliyay iyo beeyada iyo waxyaala maarata qofku iska calalin karo ilkahaas unbuu saa iskaga leeleya waxba liqi mayo waa laga fiican yahay waa karaahiya waaya dhagaha wixii gala qofku waa ku afurayaa baa la yidhi iyo maya meesha laabaa ka dhacdayoo laa yufdur weeyo ku afuri maayo haddii shay dhagaha gaaro ama goojo lagu dhibciyo iyo wixii la mida hadda waxaa la ogaaday bay leeyihiin dhaguhu inay yihiin meel daloosho laakiin aan shishay usii furnayn in indhaha hadda waxaa iskaga dhiciso daawada iyo waxaa laga yaabaa dhabxanaga iyo san inaad ka dareento maskaxda laakiin dhagaha wixii lagu dhiciyo soo daadanayaan shishay usii socon mayaan waaya kutubta laakiin dee dhagihii in yana laga ilaasho oo qoryihii la gelinayay iyo wixii qofka sooman ay kugu qorayaan ayb mubdilaatu soomi soonka waxyaalihii burinayay tanawey mubdilaatu soomi soonka waxyaalaha buriyaa axadda cashara koob iyo toban wey waa yaraan jidhay macnaha wixii uu sii kala badbadiyo sii kala qaadqaado dukuulu caynin baa ka mid a cayn gelideed ilaa maa shay intii ka ah oo gaaro galo yusamaa lagu magacaabo jawfa jawf waxaa la yihi jawf meel guda ah haddii cayni gaadha cayn baa lagu yihi cayn wax cayn la taabta leh muuqanaysa soonka waa bur cayn maxaa baxay dabayl ama eer ama hawo haddii qofka gasho dee ma cayn baa hawada ma qaban kadhaa ma ogaan kadhaa waa maya wax caynaa laga hadlayaa ilaa maa shay inuu gaaro yusamaa jawfan lagu magacaabo min manfadin meel yaa ka gaadho daloosho maftuuxin la furay manfad maftuuxa ay ka soo gaadho dhegtii gudaheeda sanka gudihiisa iyo wixii la mid a ibta waxyaalahaas manfad maftuux meel daloosho maftuuxa furan meel aan furnayn haddii ay waxaana kaa gaareen dhib ma leh waa indha kuushay ama saliid buu jirka marsho timaha tinkasta meesha ay ku taal dee saliidda waa sii nuugaysaa waa meel yaa manfada laakiin masi maftuux maaha dhib male taas walqay-u matagiina waa burinaya isagaa iska matajiye wey qof xanuunsan oo iska soo dhaaftay oo sooman hadduu yahay waxba kama burin hadduu laakiin isagu iska matajiyo waa burayaa soonki waljimaacu jimaaciina waa burinayaa waay markaas labadoodiba waa ka buray soonka wa khuruujulmaniyi mani soo baxda bimubaasharatin la baashirin oo dhunkasho ama taabasho ama wixii la mid ah haddii mani ku timaado oo bishahwatin maca shahwatin ahaatay shahwo maceed macalcamdi kas maceed sao u kasaya iyo wal ikhtiyaari doorasho lama khasbina isagaa doortay iyo wal cilmi wa macal cilmi isagoo ku cilmi leh bitaxriimi xaaraam noqoshada fil kulli dhammaan inay xaaraan tahay isagoo ku cilmi leh markaasna soonkiisi waa buro hadduusan kas ahayn ee halmaansan yahay kama burin haddii lagu khasbo kama burin hadduu jaahil yahay jaahil cududaar leh oo waxaan soonka buriyaanba jaahil buu ka yahay cududaarna waa leeyahay jaahilka midaan cududaar lahayn baa jira waa jaahil cududaarle waa kee waa qof hadda soo islaamay oo aan weli fahmin axkaamtaan iyo cilmigaan cududaar buu leeyahay maalintuu soo galay iyo bilaha hore ma garan karo axkaamtaan soonka iyo wixii la mida ama waxa jaahil cududaar lahoo nashaa bibaadiyatin baciidatin can ilculamaa wuxuu kusoo barbaaray baadiye fog oo culimmada ka fog qola dhaga xiran cirsale hawd fog ah wuu joogi jiray weligiis culimo iyo cilmi iyo meel il waayo ma ah meel culimo joogtana ma gaari karin markaas kaas cududaar buu leeyahay xukama burin laakiin hadda jaahilka jira dadka qofna jah- jahli loogu cududaari mayo dadka hadda aagagaan iyo waddamadan jooga sababtoo ah waxaa u sahlan tuulada u dhow sheekh jooga inuu cilmiga ka barto inuu magaalo inta tago soo soo barto baadii cilmi lagu baranayo inuu ka barto waxaa kaloo u sahlan waxaan la duubaya casharo isagoo- isagoo xoolihiisiba la joogta duubto inuu halkaa cilmiga ka barto wax kastaa sahlan jaahil buu weeye cududaar buu leeyahay hadda ma jidho aaggan la qof hadda soo islaamayna maaha meel culimo ka fogna marakan wadaadkii shiikh hadduu kaa fog yahay codkiisi baa kuula- ku- kuu dhow ha meeshay maraya iyo wixii la mida waay waljunuunu waalidii baa soonka burinaysaa walow laxdatan hal ilbiriqsi baa allaha ka dhig hadduu qofku waasho isagoo sooman soonka waa buri wasukru sarqaamid iyo waliqmaau miyir dabool baa ka mida waxyaalaha soonka buriya in tacaddaa bihima labadooda hadduu ku xadgudbay walow laxdatan ilbiriqsi baa allaha ka dhig sukri iyo iqmaa miyir dabool isagaa isku keenay miyir daboola sarqaankan isagaa isku keenay hal ilbiriqsi baa allaha ka dhigay hadduu mar xadgudubka isagu sameeyey soonka waa ka buri aw amase camaa hadday camimaan weeye ja- waa jamiican nahari waa masalada culimmadu ku kala duwan yihiin oo la isku hayo aw amase camaa hadday camimaan jamiican nahari maalintoo dhan buu miir daboolnaa maalintoo dhanna waa sarqaansanaa ha marka dee ibnu xajar iyo waxaa ku kala duwan culimo kale masalada ayib ibnu xajar tuxfihiisa iyo labada sharaxo irshaadka iyo meelo tuxfaha ah waxa weeye labada amar haddaysan kulmin ma buraya bay ma afuraya macnaha inuu kuna xadgudbay maalintii oo dhan uu camimay waa in la helo rimligaa marka ka soo horjeeda maalintoo dhan wixii camiba baa soonku ku barayaa bay yuusanba ku xadgudbin waxaa kaloo soonka buriya war riddatu diintoo laga baxo ilahay baa ka magan laga cadceedsado waa qofkaasi kaasi teg cadceedsay waa qof diintii ka noqday wey mankaari ku dhacday waa diintii buu ka baxa soonka waa buri wal xaydu dhiiggii caadada ahaa iyo wal nifaasu dhigdhilmihii dhigdhalmihii haddii nifaas ka yimaado iyo wal wilaadatu umuliddii lafteeda gabadha umusho waxaasoo dhanna soonkii waa burinaya qofka soomanaa waaya cibaadadoo dhan ba qofku hadduu ridoobo waa buraysaa wixii aan weese iyo waxaas ahayn weesada inda shaaficiyati ma burayso ayib alictikaaf halkan waxaa laga hadlaya waxa la yihahda ictikaaf waa nagaanshaha masaajidka lagu nagaado aaniyeysatin masaajidka soo gashay laba hal daqiiqa haddaad joogaysid niyeyso ictikaaf sababtoo ah ajar dheeraada kuu soconaya cibaado kale oo ictikaaf la yihahdaa ku jirdhaa hadda haddaa nigeysatay haddaad hore niyeysan haddaaba niyeysan ka dhaa alictikaafu ictikaafku luqatan xagga luq ahaan allubfu nagaansho weeye in la nagaado wa sharcanna allubfu nagaansho weeye fi lmasjidi masaajid lagu nagaado oo min la- nagaanshahaasoo min shaksin shaksi xaggii ka ahaaday shaksigaasoo maksuusin la khasisay qof kasta maaha qof la khasisay waa kee qof muslima oo mumayiso wax kala garanaya oo caaqil ah oo daahir ka ah janaabo iyo nifaas ya qofkaa wey shaksi maqsuus oo biniyatin ahaaday maca niyatin niyana macin marka halka soo galo waxaan leedahay ictikaaf baa niyeysa qalbiga ka niyeyso nawaytu lictikaaf waay ictikaaf nadara inuu ka dhigo hadduu dhaho ilaahay waxaan u nadray inaan ictikaafo masaajidkan intaan ku jiro markaasuu niyeysanayaa ictikaafkii nadarka ah kaasaaba ugu sii ajar badan ilaa waajib uu ku noqday waajib iyo sunno waajib ka ajar badan arkaanulictikaafi ictikaafka arkaantiisu arbacatun waa afar muctakifun kii ictikaafayay kow wa muctakafun fiihi meeshii dhexdeeda la ictikaafayay waa masaajidkii soo ma meeshii dhexdeeda muctakafun fiihi kii dhexdiisa la ictikaafayey iyo walubtu nagaadi in la helo iyo waniyatu niyo nagaadi haddii aad soo gasho albaabkan albaabkaa ka baxdo maada nagaan nagaansho xoogaay waa in la helo hadduu doono ha yaraado marka kii ictikaafayey iyo meeshii lagu ictikaafayey iyo nagaansho iyo waniyatu mubdilaatu lictikaaf ictikaafka waxyaalaha buriya mubdilaat lictikaafi sabcatu waa toddobo qofka ictikaaf ku jira maxaa ka buriyay toddoba arrimood aljunuunu wali qof waa shay ictikaafka ka buri waliqmaau miyir dabool miyir daboola waalidan iyo miyir daboolanka hadduu isagu isku keeno khamre iyo balaaya iyo wax daran cabay ya waxa weeye mubdilaat ictikaaf sabcatu soo maa aljunuun waali iyo waliqmaa wax la yiraahdo miir dabool waay oo isagu ku xadgudbay hadduu iska haddii isagu xag rabbi xanuunku kaga yimid ka burmaya laakiin loo tirin mayo waktigaan u waalan yahay iyo waktigaan u miir daboolan yahay walxayd waxaydkiina waa burinayaa wlriddatu riddadiina waa burinaysaa waljanaabatu janaaba burinaysa alatii taasoo tufdiru aa furinaysa waljanaabatu alatii tufdir oo qofkii dee xayd haddii ku yimaado gabadhii dee masaajidba ma joogi karna maxay ictikaaftaa waay waa inay ka baxda masaajidka s- hadday ku jirta ictikaaf nadara ilaahay waxaa u nadaray toban beri oo xiriira inaa ictikaafo intay ku jirtay baa dhiiggii ku yimid maxayse noqonaysaa toddoba beri bay nadartay oo isxiriir ah waxayna og tahay shan beri ka bacdi dhiiggu inuu imaanayo tataabucii waa k- waa go-a waa inay mar labaad soo bilowdo shantay soontay xataa dib bay ugu soo celinaysa toddoba saaf ayaa laga rabaa haddaysan ogeyn in dhiig imaanaya in kale ama islahayd ma imaanayo oo kelis ugu yimaado muddadii ictikaafku aan dhammaan tataabuceedu waa u jiraan markay hadhow daahir noqoto meeshaa kasii wadato waaya waljanaabatu alatii tufdiru saa'ima qofka saa'imka soonka ka burin jiray qof saa'ima janaabadii soonka ka burin jirtay tahay matalan jimaac ba la yimid camdan kas isagoo ku cilmileh isagoo doortay ama mubaasharoo la yimid iyo taataabashaya wixii la mid ah saasaa meri kaga timid janaabada saraa ka timid ictikaafkii waa burinaysaa soonkiina waa burin jiri markaa waxa weeyaan waa janaabadii qofka sooman soonka ka burin jirdhay baa lagu yihi ogow waay walkhuruuju min almasjidi masaajidka oo laga baxo bilaa cudri cududaar la-aan iyana soonka waa burinaysa waxaa leeyahay ictikaaf baan ku jira ictikaaf cududaar la-aan buu masaajidka ka baxo dee masaajidkaa la raba in la fadhiye jirkii si oo dhan buu kala baxay masaajidka isagoo og inay xaaraan tahay kas aan la khasbin waay ictikaafku waa ka bur bilaa cudur ayib wakadalika qaamat xajin habata biqraarihi ama alkhuruuju lcudur cudur daar hadduu u baxo dee qofku masaajidka ku jira cunno u baahday sharaabba u baahday masaajidkii ma yaallaan wixii suuliba u baahda weeso u baahda waxba dhimale alkhuruuj min almasjid bilaa cudur marka wuxuu yihi waxyaalaha suuligalka iyo waxaas waa loo ogoliyay ayib wuxuu yihi qof baa gurigiisu fogyi suuliyaal dhowna waa helayaa oo masaajidka ku dhegan xaajo gudasha u baahday gurigiisa oo tago gurigiisa wuu aadi karaa lagu khasbi mayo suuligaan dhow inuu galo haddaysan meel fogaanta ka badanta ahayn qofkii gurigiisu dhow yahayna haddii gurigiisooba kusoo xaaji gudanaya ayib haddii casumaad loogu yeero ictikaaf nadarana ku jiray ma aadayo faral buu ku jiray maxkamad baa looga yeeray waa aadi karaa waqtigu maqnaana yuxsabu calayhi lwaqtu in kaana bitaqsiiri minhu marka ictikaafkii hadda bisha ramadaan waa sii fadli badan yahay a mar kastoo qofku masaajid soo galana ictikaafku waa waa muhiim buu u yahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب آمين يا رب اللهم آمين آمين